Roobab xooggan oo ka daay magaalada Baydhabo ee caasimadda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa saameyn ku yeeshay dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo dadweynaha magaaladaasi. Waddooyinka ugu muhiimsan ee magaalada iyo qaar ka mid ah goobaha ganacsiga ayaa waxaa galay biyaha roobka oo aad u badnaa taasi oo saameyn xooggan ku yeeshay dadka magaalada Baydhabo maadaama qaar ka mid ah bulshada guryahooda ka burburiyeen. Cumar Mustafa Nuur Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Warfaafinta iyo Wacyigelinta Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed ayaa faahfaahin ka baxshay khasaarihii ka dhashay roobabkii xalay ka da'ay Baydhabo isagoo fariin culus u diray shacabka magaalada Baydhabo.
dhammaan bulshada koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan dadka ka nool magaalada baydhabo sidiisan aragahay tan waliba bilaabaday xilligii deerta walibana jaray dabcan fariimo la wadaaga arrimoogan oo ini kudhalada koran daadad iyo micnaha dhibaatooyin fara badan marka walifaday dadka iniyo dhiga unku hirina hindho unku hirina fariimaha wacyigelineed ee dowladda dhinija ku koyow sida sax iyo anqaadadan ku dheeradan goobo boholo eh ku dheeradan goobo buundooyinka eh ku dheeradan goob kasta oo biyo wadeen eh ooyo ku mid ata buundadan un hatu kor surugno isiinba araga haytan dadka inta badan wayba dhiyaaseen meelaha biyo ini lahakawada xoom la naska kooy taas oo marka dambena iyo ku dhalada koran dhibaatooyin ooyo ku mid ata dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyadeed marka wali codsado lahaynay ini dadka si eedeenan lankanagnaga fariimogaasniyo qaadadan waana anka ka soogna fariimaha la sheegawna maylera oo wacyigelineed ee dhiniga madaxda iyo weliba hay-ado shaldubanku koyasona iyo si sax eh oo feejignaangay oon qaadadan inin aragna maylaeraay wal dhedheele inin aragna maylaeraay wal lusku eri laakiin si isin araga haytan hindhooyinga siin maalan ee xaafado shaldubang ee magaaladii shal hirin ee goobo badan oo jidid oo lanas maraaya shal hirin taasna maylaeraay wala sababay araga haytan daadadkan iyo biyoogum tirada badan marka wali si naxariis leh mar kale aan ku codsaday dadka inay fariimo isdeersiyaan dadkana maylaeraay las caawi las gargaara roobabka xooggan ee ka da-ay magaalada baydhabo ayaa ku soo aadaya xilli ay dowladda soomaaliya ay ka digtay in ay di'i doonaan roobab xooggan